Kulan looga hadlayay bixinta kaarka aqoonsiga ee qaxootiga iyo magangalyadoonka ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah ayaa ujeedkiisu ahaa in la horumariyo nidaamka aqoonsiga ee dadka nugul, gaar ahaan qaxootiga iyo kuwa magangalyadoonka ah. Waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalk Soomaaliya, wakiilo ka socda Urur Goboleedka IGAD, wakiilo ka socda Maamul Goboleedyada dalka iyo marti sharaf gale. Gudoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka Axmed Xuseen Cilmi ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankan.
horaantii bishii abriil ayaan waxaan daafurnay kaarka aqoonsiga dadkaasoo awl hore loo sii jiray dhammaantood warqado maadaama warqadihii laga guurey waxaan qaadanay kaar ayaan qaadanay kaarkii maadaama hadda laga joogo afar bilood waxaan maanta meeshaan u joognaa sidaan u hirgelin lahayn aqoonsigaas sida ku cad sharciga hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha qaranka wuxuu tilmaamayaa in dhammaan hay-adda ay mas-uul ka tahay dadka bulshada nugul garabsiintooda iyo gacansiintooda waxaan mar labaad u mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo dhammaan dadka bulshada macnaha aan matalno waxaan sidoo kale u mahad celinayaa urur goboleedka igad oo garab istaagay in shirkan la qabsoomo iyo hay-adda qaxootiga adduunka ee unsr iyo dhammaan maamul goboleedyada hay-adaha qaxootiga barkacyaasha oona soo ajiibay waqtigooda qaaliga ah dhanka kale maxamed cabdikariin kaarshe oo ah madaxa xafiiska igad ee soomaaliya ayaa dhankiisa madasha kasoo jeediyay hadallo kooban sidoo kale in maaragtay engagementigaas private sectorkana aan kor u qaadno ayagana ay garab u noqdaan arrintan in la hormariyo service deliveryga ama adeegyo inay helaan qaxootiga iyo iyo barakacyaasha adeegyada ay helayaan in okay adeegyada ay helayaan in kor loo qaado service deliveryga iyo sidii loogu fududeyn lahaa in maaragtay adeegyada ay ay helaanba sidoo kale inaan kulankan u noqdo mid bilow ah dood ah in dadka qaxootigaas sidee ku heli karaan waxaa loo yaqaano c t d ama ama convention convention travel document qof walba bini aadana xaq u leeyahay inuu maaragtay dhaqaaqo freedom of movement waxaa la yidhaahdo oo meesha rab u safri karo bixi karo meesha dantiisa looga hadlaayo uu tegi karo dadka qaxootiga waxaa u leeyihiin in kulamada ayahooda looga hadlaayo inay tagaan marka ma tegi karaan haddaysan helin c t d document ama convention travel document adduunka oo dhanna ka jira wadamada soomaaliya daris kale ah oo dhanna qaxootiga ku nool ay access u leeyihiin ayna helaan qaxootigaas wadamada dariskeena ugu horeysa kenya ugu dhowdahay ethiopia kulli waxay maaragtay wada helaan dad qaxootiga ku nool documentiyadaas ay access ugu helaan inay u safraan meeshay rabaan movementigooda kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah ayaa ujeedkiisu ahaa in la horumariyo nidaamka aqoonsiga ah ee dadka nugul gaar ahaan qaxootiga iyo kuwa magangalyadoonka ah